xaalka guud ee beerley puntland wuxuu marayaa barwaaqo sanadkan waa sanadka ugu barwaaqada badnaa deeqda ilaahayna waa shubay maanta meel abaara anagu garan mayno waana lagu barwaaqoobay nimco waliba nusqaanteeda leedahay de roobku aduu waxyeelo geystay anagu roobka kama nihin ma ma hiifayno dacwadna kama nihin marka alxamdulilah barwaaqa laga helay waana lagu nimcoobay guud ahaana wax soo saarkuna aada buu fiican yahay beernadu waxay marayaan maasha allah waaya bal waxaa ka warantaa dhinacii wax soo saarka ee timirta dhowaan waxaa la rajeynayaa in bandhigii timirta beeraleyda ay soo bandhigaan puntland muxuu yahay qorshahaas
timirta waxaan usoo maray haddaan nahay iskaashatada beeraleyda puntland broses dheer baan usoo maray sanadkii hore august waxaanu tusnay timirta puntland markii uu lagu qabanayay xafladii kowda august ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane khayre waxaanu siinay hadiyad puntland oo timirta weliba timirtii ugu kuwaaladka fiicneed oo ahayd timirtii kasoo gooday gobolka sanaag khaasatan durduri timirta waanu guddoonsiinay waxaana tusnay inaanu puntland timir leedahay oo aanu timirta iyaduna ay u baahan tahay maalgelin si ay soomaaliya ugu filnaato caalamkana loo dhoofin karo la tayeeyo taa ayaanu ka codsanay timirtiina haddii aan ka codsanayna mashruuc baa nala ogolaaday mashruuca la yidhaahdo timirta oo midowda yurub wax ku maalgelinayay sideed milyan oo doolar iyagoo federaalka la kaashanaya sideed milyan doolar baa loo ogolaaday haddeer mashruuci wuxuu marayaa meel xaashaashiya hal milyan oo ugu horeeyey ba haddeer baa lagu fulinayaa wasaaradda ayaana haddeer xayeysiinaysa inta ooyadii baana lagu tartansiinaya dee wuxuu marayaa mashruucaasi meel fiican haddii aanu sida saxa iyo cadaaladda hadduu maro meel fiican buu marayaa waaya marka goormuu bilaabanayaa mashruucaasi dhaqaalaha bixinaya mashruucan sideed milyan oo doolar baa midowda yurub ku maalgelinayay midowda yurub baa dhaqaalaha bixinaya federaalkamuna soo maray marka mashruucaasi waxa weeyaan waxaa bilaabmaya dhowaan baa la filaya inuu bilaabmo inti ooyo ayaa lagu tartansiinayay inti ooyadaas baa marka la kala saaro baa inti ooga ku guuleysta iyo guddiga timirta iyo wasaaradda wada shaqaynaya sidaasaan wasaaradda ay aanu ay xogsan ugu siiso ma garta waaya marka ka beeraley ahaan idinka puntland yaa jeclaan laheedeen in barnaamijkan ama mashruucan liisoo mariyo
annagu haddaan nahay iskaashatada beeraleyda puntland waxaanu leenahay hay-ado injooya iyo injooyo caalamiya oo ugu horeeyo injooga hay-adda caalamiga ee la yidhaha adeeso taas oo puntlandna wax badan u qabatay hadday tahay xagga deegaanka hadday tahay xagga beeraleyda beeraleyda ay weliba gacanta ku haysay oo ahayd gobolka sanaag iyo gobolka mudug wax fiican bay u qabatay ceelasha soolar bay u saartay marka annagu waxaanu jeclaan lahay in ay wixii ku saabsan mashruuca horumarinta timirta in loo soo mariyo hay-adda adeeso iyo wixii beer ku saabsanba taas ayaanu doonaynaa insha allahu waana cidda ugu cadaalisan ee aan soo tijaabinay puntlandna horumar gaarsiin karaa beeraleyduna ay ku qanacsantay waya waayaha qaab kay noqonaysaa marka horumarinta timirta qaab sidee ahbaa loo horumarinayaa sidee loo suuq geynayaa ilay timirtii hore wadamada carabta ma jirtay baa dalka ku jirta sidii suuqa looga saari lahaa iyadoona waa qorshe kale marka muxuu yahay qorshahan horumarineed ee timirta iyo dhaqaalahan ku baxaya iyo sida loo isticmaalayo
timirta waxaa loo horumarin karaa insha allah markii beeraleyda timirta hore u beeran jirtay oo ahaa goboladii laisku oran jiray bari iyo gobolka sanaag iyo beeraleyda sagaalka gobol ee hadeer kusoo biirtay intii dambe sanadihii dambe kusoo biirtay markii timirta cilmigeeda kuwa aan aqoon la baro kuwa dhammaantoodna ceelasha biyaha laga saacido maadaama ay tahay horumarka ugu horeeya timirtu lagu horumarka ay tahay biyaha in ceelasha soora loo saaro in beeraleyda loo keeno cagafyo loo keeno in beeraleyda dhaqaale la siiyo inta ay waxayda timirta usoo goay sanadkii hal mar bay usoo goodaa in beeraleyda suuq fiican loo doono marka tayeenta marka ka hadlayo waa in la maalgeliyaa markii si fiican saxa loo maalgeliyo xag dhaqaale xag cilmi xag tayo waxaan ku yidhi soomaaliyana waa ku fillaanaysaa dabadina waa loo dhoofin karaa dadkuna tan kale ee dabada ka timaada marka ay waxaa looga saari karaa suuqa marka ay dalku dadkeenu ay jecel yihiin waxa dalkooda ka soo go'a markay arkaan timirtii puntland oo timirtii dabada ka timi ka caafimaad badan oo iyadoo aan warshad soo marin oo geedkii kasoo go'day oo caafimaadkeedii iyo dawadeeda wadata timirtana waa shayga ugu caafimaadka badan cidna markaas waxa weeye tan iibsan mayso waxaa suuq yeelanaysa oo lambar wan yeelanaysa timirta puntland insha allah waaya ugu dambeyntii marka maxay tahay fariintaada ee wasaaradda iyo hay-adaha a usoo jeedinaysa
insha allahu waxaan usoo jeedinayaa dawladda puntland labaatankii sane hore puntland waan soo aragnay puntland cusub baa timi waxaan doonaynaa inay sida saxa wadda saxa ay wixii waxqabada qaado oo ugu horeeya mashruuca waxaan u baahannahay cadaalad waxaan ka codsanaynaa dawladda puntland iyo dawladda federaalkaaba ciddii annaga xaalkayaga og ee wax noo qaban karta in waxna lagu dhiibo oo ah hay-adda adeeso waxaan kaloo aan dawladda puntland ka codsanaynaa in ay beeraha iskarib taagaan raxmaad barwaaqaa la helay in beerlada biyaha ordaya ee barwaaqada ku dhacaya badda in biyo xidheena loo sameeyo in beerleyda ceelasha loo hagaajiyo in beerleyda loo keeno qalabka adag in beerleyda la maalgeliyo dalku wuxuu ku horumari karaa markii ay beerihiisu ay kor wax soo saarkiisu farabato loo horumar gaari karaa si aynu farya suulka iyo tuugsiga maalin walba aynu leenahay intaasoo milyan baa loo adeegayaayo oo gaajo u dhimanaya si aynu dad gooba oo adduun iyo akharaba sharaf u yeesha inaynu la tayeeyo beeraha oo dawladda puntland cusub ay ka faa'iidaysto jaaniska una faa'iidayso waxaan kale oo ku dari lahaa sanadkan insha allahu waxaan ku qabanaynaa bandhiga maalinta bandhiga bandhiga koowaad waxaan ku qabanaynaa gobolka sanaag sanadka horena gobolka nugaal baan ku qabanay sanadkan waxaa lagu qabanaya sanaag khaasatan caasimada badan baa lagu qabanaya bisha sagaalaad haddii ilaah ka dhigo insha allah bandhiga labaadna waxaa lagu qaban doonaa gobolka bari degmada loo yaqaano ceel daahir baa lagu qaban doonaa waa ka labaad marka sanadka waxaan doonaynaa insha allahu inaan bandhigyo fara badan aanu soo bandhigno qolo waliba degmo waliba ay soo bandhigto wax soo saarkeeda maadaama roobkii ilaahay ku manaystay sanadkan waxaa noogu noqon doonaa sanadkii noogu bandhig badnaa dawladdana waxaan ka rajaynaynaa inay doorkeeda qaadato shacabka puntland waxaan leenahay sacabadaa biyo laga ragaaya war dalkiina beerta diintiinana ka shaqaysta insha allah